waxaa jiray buundo weyn oo isku xirta halbowlana uu ah isu socodka gaadiidka laga bilaabo waxa weeye xuduudda etoobiya iyo kenya ilaa iyo muqdisho oo sii marta ilaa bay bakool labaduba aado buundadaas ayaa waxaanu ka qabanay shaqooyin aada muhim u ah burbur fara badan iyo dayac fara badan oo lix iyo labaatan sano burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya intay burburtay haddee burburkii dalka soo gaaray iyo wadooyinkay ka mid ahayd cid dayactirtay ama hay-ad international ha ahaato ama mid injo local ha ahadaani ama maamul goboleedyo iyo dowlad ha ahaato intaba kumeel gaar ahoo waddanka ka jiray cid wax ka qabatay maysan jirin ilaa maamuladii soo marayay degmada laftooda wax maxaali ahaye gacan ah kama aysan geysan waxaa marka ilaahay mahadiya oo noo suura gashay in raggiyaga maamulka degmada iyo bulshada iyadii deegaanka aan iskaashano oo aan u istaagno buundada ayadaa dhisitaankeedii iyo atirkeedii waa garta marka buundada dhismaheeda goorma ayaa bilowdeen goormaas lasoo gabagabeeyey weli maanan gabagabeyn way socotaa waad garan kartaa maamul degmo awoodda iyo capacitiga uu uleeyahay inuu dhiso buundo weyn oo halbowlo u ah maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo khaasatan degmada luuq taas oo isku xirta sidaan kuu sheegahayey xuduudda maxaa la yihahdaye labada dal ee deriska aan nahay labada gobol maamul goboleedka jubbaland xuduudda laho sida bay iyo bacool labadaba oo koonfur galbeed sidaa darteed marka waa meel halbowle u ah isu socodka bulshada soomaaliyeed awoodnada marku aad bay u yar tahay inaanan marka fiirsan buundadii waxay lahaan jirtay biro difaaca kuwa ay ku taagantao rasmiga aan ahayn laakiin ka difaaco geedaha iyo dhirta iyo qashinka socda ee webiga xilliyada uu biyaha keeno iyo buundada dulmarkeeda laamigii ku fidsanaa oo asagana burburay dagaaladii qabaa-il ee maxaa la yihahdaye dhaawacyo iyo dhifyatooyin aada u fara badan ay soo gaareen intaba marka cid annaga nooga horreysay marka maysan jirin waaya marka awood badan taariikhda aad bilowdeen goormo weeyaan haddii aad faahfaahin naga siisana qaabka uu dhismaha u socday iyo buundada awalkii hore sida ay ahaan jirtay wax may nooga sheegi kartaa ahay buundada marka hore waxay ahayd qeybta gediga shishe ee markii loo gudbo ilaa dhankan soke waa markay ugu yaraato waa ilaa laba boqol oo mitir weeye laba boqol iyo labaatan ilaa laba boqol iyo soddon mitir intaas marka gudaheedana way burbursanayd oo laamigii iyo daamirkii marsanaa oo dhan waa burburay meelo waxay lahayd biyo xireen maxaa la yihahday biyuhu ay ka degaan oo duleelo ah wadadii caadigeed oo la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa weye iska furno oo duleesha sidaas awgeed marka burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u fara badan oo maxaa la yihahday halis buu ahaa waxaa marka noo suura gashay in aan meelihii duleelay xabadihii iyo madaafiicdii dagaalada ama qabaa'ilka ahaa ee gaaray ee naafeeyey oo dhan marka inaan awno meelihii maxaa la yihahdaa burburay oo laamiga uu ka kacay oo dhan aan laamigii ku celinno meelihii shamiindada ahaa ee sibirka ahaana inaan sideeda kusoo celinno si gaadiidka ay u suura gasho inay u maraan iyo xoolaha iyo dadka intuba waxaana bilownay novembar toddoba iyo tobankeedii baan bilownay ilaa haddana weli way socotaa waaya ugu dambeyntii yaa idinka saaciday dhisidda buundadan goorma ayaa safilaysaan inaad soo gabagabaysaan
cid naga saaciday bulshada iyada deegaanka iyo maamulka degmada wax dhaafsiisan oo naga saaciday ma jirto ama hay-ad ha ahaato ama maamul goboleed ama dowlad dhexe federaal intaba midna ma jirto annaga unbaa isu xilqaanay annagaana isku tashanay sidaas ayaanu u dhisnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta naga dhiman bulshada iyada soomaaliyeed reeluuq ama reer jubbaland ee maqan ee dibadaha jirta iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa local injoogaba intuba inay gacan naga siiyaan ayaguna baaq baan ugu diraynaa waa meel halbowlo u ah bulshada soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada reer jubbaland waxaan leenahay marka cid kasta oo awooda inay gacan ka geysata in buundadaasi ay nagala qeyb qaadato annaguna inta tabartiyada iyo awoodayada kama seexanayno waana sii wadaynaa ilaa aan ka xaqiijino in dhismihii ay u baahneed oo dhan unoo dhamaystirno